munaasabadan waxay titollah ka dhawaayay ardayda cusub ee kabiiri jaamacadda ummadda sana dugsiyeedka labada kun labaatan afar iyo labaatan shan iyo weliba ku qeyb galay hanakumade madaga jaamacadda macalimiin waalidiin iyo mas-uuliyiin kala weliba ankuray munaasabada ku hadlay agaasimaha xafiiska arrimaha bulshada ee jaamacadda ummadda ismaaciil ibraahim musona dardaaran injeediya ardayda cusuba guud ahaan laakiin waxaa ogaataa hantidii ummadda soomaaliyeed wax ku baranaysaa jaamacadda si laydinkaga sheekeeye waaye waa jaamacaddii qaranka waaye wax gaar ahoo hadda maanta oo laleeyahay jaamacadaha baraafidka waaye ama lacag waaye ma ahan ma jirto dakhli ummadda soomaaliyeed kasoo xarooda wax lagugu baraa hantidii taalo dhan kulli waa ummadda soomaaliyeed dakhligii kasoo xarooday qof walbo idinka tirsan ilaale oga baahan tahay inuu ka warhayo sidoo kale hanakumada ee madaga kuliyadaha ee jaamacadda eedhinishow ku hadli munaasabadda iyona sidoo kale hanka hambalya iyo hagudubowka iyo ha ku guduba imtixaanka aqbalaadka jaamacadda horta ardayda soo gudubtay waxaan ugu hambalyaynayaa maheerka ay soo gaareen waxaan is leeyahay inta meeshan fadhido in ku xiran waalidiintood baariyaalna ahayna yihiin sababtaa cunug caasiyo sooma gaari lahayn heerkan waxaan dareemayaa in cunug caasiya uuna soo gaaray waxaan hadda leeyahay inaan baarinimada aad kasii wadaan barkeedu aad ogtiin maanta waxaad joogtaan magaalada ugu sarreysa muqdisho gabdhaha faciina iyo wiilasha heerka ay ku sugan yihiin qaarkood waad dareemaysaan waxaan dareemayaa inaad aada u baariyaal aad u tihiin waad ugu mahad celinaya dhammaan waxaan u mahad celinaya waalidiintii kusoo tiiriya tacabeelay anigoo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka waxaan halkan u taaganahay inaan si gaara ugu hambaliyeeyo ardayda dooratay inay kusoo biiraan kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad doorateen mid ka mid ah kuliyadaha ugu waaweyn ugu faca weyn ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed waxaan is leeyahay waxaan ugu hambalyaynaa ardaygii u soo dadaalay waxaa kaloo ugu hambalyaynaa waalidkii qaybta lixaad kale ka soo qaatay inuu markaas soo gaaro waxaa kaloo ugu hambalyaynaynaa macalimiintii oo dadaalkaas qaybta ka qaatay oo markaas soo gaarsiiyey dhammaantood hambalyo ayaan leenahay hanakumadii ardayda cusub ee kabiiri jaamacadda umudda sana dugsiyeedkii lamada kun labaatan afar iyo labaatan shiyana ku hadli dareen shokeyadan kabiirowsho jaamacadda umudda magacaygu waa cabdullaahi xuseen maxamuud waxaan kusoo biray jaamacadda ummadda soomaaliyeed sana dugsiyeedkan labada kun afar labaatanka shan iyo labaatanka waxay soo baxday kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka oo ii heeday lamber one aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardayda soomaaliyeed ku si fariya jaamacadda wax ku baranaayo oo sidoo kale canshuurtii ummadda soomaaliyeed laga soo aruuriyey wax ku baranaya walaahi horta aad iyo aad u mahadsan tahay waan ku dhowahay mar labaad iyo mar saddexaad inaan ka soo qayb galo jaamacadda ummadda soomaaliyeed oona ka mid noqday arday ka mid ah waana ku dhowahay alxamdulilah inaan ka mid noqdo arday guulaystay oo jaamacadda ka soo qayb galay waana ku dhowahay ardayda waxaana ku guulaystay inaan ka mid noqdo ardayda baranayo dhaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliya weliba sanad kasta kabiiray kumanaan ardayye aanusana jaamacadda ku helo walbarasho bilaashe